wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan macalin ayaa kulan la yeeshay madaxda sare ee isgaarsiinta dalka kaas oo diiradda lagu saaray horumarinta tayada adeegyada isgaarsiinta soomaaliya iyo xoojinta wadashaqeynta kulanka waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiil sare oo ka kala socday shirkadaha isgaarsiinta waxaana lagu falanqeeyey heerarka kala duwan ee uu soo maray adeega isgaarsiinta dalka caqabadaha taagan iyo hiigsiga guud ee soomaaliya ee dhanka horumarinta isgaarsiinta iyo dhijitaalka wasiir maxamed soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay dhijitaaleynta dadka iyo dhisida hanaanka casriga ah ee lagu horumarinayo isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda si bulshada uga faa-iideystaan adeegyo isku haleyn leh oo casri ah wasiirka ayaa ugu mahadceliyey shirkadaha isgaarsiinta doorka muuqda ay ku leeyihiin kobcinta adeegyada iyo xoojinta isku xirka bulshada soomaaliya ugu dambeyn mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta ayaa dhankooda soo dhoweeyey dadaalada iyo hoggaanka wasaaradda iyagoo bogaadiyey kaalinta ay wasaaraddu ku leedahay hagaajinta iyo tayeenta adeegyada tiknolojiyadda ee dalka